warqad ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa lagu shaaciyey in maalinka isniinta ee toddobaadkan guud ahaan deegaanada galmudug laga hoogiyo salaad roobadoona warqadan ayaana u qoreed sideetan iyadoo ay ku taariikhaysneed shanta bisha afraad war-saxaafiyad ayaa lagu yidhi iyadoo la tixgelinayo xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada galmudug iyo baahida weyn ee loo qabo roob wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay soo saaraysaa go-aamada ku aadan roobdoon ayaa lagu yidhi warqadan haddaba waxaa lagu wargelinayaa dhammaan iskuduwayaasha wasaaradda ee gobolada iyo degmooyinka galmudug kow inay si deg deg ah u abaabulaan tukashada salaada roobdoona maalinka isniinta ah ee ku beegan toddobada abriil ayaa lagu yiri war-saxaafeedkan inay la shaqeeyaan maamulada degmooyinka culimodiinka iyo imaamyada masaajidada si nafagaarayaashu ugu habboon laiskugu soo baxo looguna tukado salaada roobdoonta ayaa lagu yiri warqadan warbixin muuqaalo koobanana waa in laga soo ogudbiyaa isku duwo kasta iyo sida ay u dhacday salaada iyo banaanbixii ayaa lagu yidhi wasaaraddu waxaa idinka filaysaa ayaa layidhi dardargelinta iyo fulinta dhammaystiran si eebe noogu gargaaro roob baraka leh uuna markaasi u naxariisto dadka iyo duunyada ku tabaalaysan abaarta ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug taa oo si rasmi ah loo shaaciyey waxaana ay warqadan ku soo aadaysaa iyadoo degmooyin badan oo galmudug ka tirsan si gaargaar ah ay kaga dhacday munaasabado isku soo bax dadku salaada roobdoonta ku ogayeen oo alla kaga baryeen inuu siiyo raxmadiisa maadaama xaatan loo guda jiro xilli abaara taas oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada